إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar ku qaaday fariisin askarta dowladda federaalka oo ku leeyihiin duleedka magaalada kismaayo khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa ciidamada shisheeye ee ugandha iyo kuwa koonfur galbeed lagu gaarsiiyey qaraxyo lagula beegsaday gobollada shabeellada hoose iyo baayi maraykanka ayaa walaac ka muujiyey culayska ku imaan kara ciidamada etoobiya ee haysta qaybo ka mid ah baayi iyo bakool haddii ay baxaan ciidamada shisheeyaha admis shir ayaa magaalada muqdisho uga furmay madaxda dowladda federaalka ah iyo qaar ka mida kuwa maamul goboleedyada oo kala shakisan dowladaha etoobiya iyo eritereya ayaa hawada isku mariyey eedeemo la xidhiira xasuuq ka dhacay gudaha waddanka etoobiya beel ka mida qabiilka sade ayaa nabadoon cusub ku dooratay deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee gedo kadib munaasabad ballaaran oo halkaas ka dhacday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa sheegay in xukuumaddiisa aanay gaarin hiigsigii iyo halkii ay rabtay xilli isaga iyo xasan sheekh laba sano ka hor ay sheegayeen inay wax walba qabanayaan warka dibadda saraakiil tuhmanayaal ah ayaa waddanka iiraan loogu xiray dilka hogaamiyihii shiiciga ahaa ee ururka la baxay xisbullah xasan nasrallah إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay weerar ku qaaday fariisan askarta dowladda federaalka oo ku leeyihiin duleedka magaalada kismaayo rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay dagaal toosa ku qaaday ciidamada dowladda federaalka ah ee ku sugan halka loo yaqaano lagta deegaanka buulaxaaji ee hoostaga magaalada kismaayo waxaana halkaa ka dhacay dagaal in muddo a socday oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka shabeellada dhexena saaka rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo ku sugnaa deegaanka xawaadley waxaana qaraxaas ka soo gaaray khasaare kala duwan ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii qaraxa lala eegtay ayaa ku dhaawacmay qaraxa khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa ciidamada ugandha iyo kuwa maamulka koonfur galbeed lagu gaarsiiyey qaraxyo lagula beegsaday gobollada shabeellada hoose iyo baayi faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya sakariye cumar guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa shalay galab oo arbaco ahayd mar kale ay fuliyeen weeraro qaraxyo ah oo lagu beegsaday askarta ugandha iyo kuwa maamulka la baxay koonfur galbeed haddii aynu ku horeyno qaraxa koowaad oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo waxa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen askar ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed qaraxa ayaa si gaar ah kaga dhacay deegaanka goofaguduud buurey oo hoos taga magaalada baydhabo waxaana lagu dilay saddex askari halka lagu dhaawacay laba kale sidoo kale qaraxyo gaaraya ilaa saddex ayaa askar ka tirsan ciidanka yugandha ee qaybta ka ah shisheeyaha ku soo duulay dalka lagula beegsaday inta u dhexaysa deegaanka danow ee gobolka shabeellaha hoose iyo magaalada muqdisho ciidamadan oo ka soo baxay deegaanka danow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa kuu sii jeeday magaalada muqdisho balse waxa ay waddada kula kulmeen silsilado qaraxyo ah weeraradan ayaa kuu soo aadaya iyadoo qaraxyo maalintii shalay ka dhacay gobollada shabeellooyinka lagu dilay toddoba askari oo yugandheys ah iyo saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka maraykanka ayaa walaac ka muujiyey culayska ku imaan kara ciidamada etoobiya ee haysta qaybo ka mid a gobollada bay iyo bakool haddii ay waddanka isaga baxaan ciidamada shisheeye ee admis farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya taliyaha taliska ciidanka maraykanka ee africom ninka lagu magacaabo genaraal major lengeli ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin ciidamada etoobiyaanka ee qaybta ka ah duulaanka soomaaliya kuwaasoo haysta qaybo ka mid ah koonfurta soomaaliya walaacanna wuxuu ka imaanayaa bixitaanka ciidamada shisheeye ee admis taliyaha africom wuxuu walaalnimo u muujiyey etoobiyaanka oo u muuqda kuwa ay hoos u dhacday awooddooda maadaama dalkooda uu dagaal ka holcayo dhanka kalena ay xarakada shabaabulmujaahidiin sii xoogaysanayso caalamka oo dhanna uu daawaday wixii xabashida ku qabsaday agagaarka rabdhowre dhowr bilood ka hor lengeli ayaa sidoo kale welwel ka muujiyey isfahamwaaga ka dhexeeya xasan sheekh iyo abiy axmed wuxuuna sheegay inuu jeclaysanayo in arrintaas lagu dhammeeyo hab diblomaasiyadeed dowladda maraykanka ayaa dhowaan wafdi u dirtay waddanka etoobiya kuwaasoo kala hadlay sida ay wax u rabaan iyo khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalk ee ku aaday badda uu saxiixay muuse biixi xukuumadda washington ayaa saaxiib dhow la ah etoobiya waxaa la xasuustaa in sannadkii labada kun iyo lixdii ay u soo adeegsadeen duulaanka soomaaliya haddana ciidamada etoobiya qaybta u diiwaangashan atmis oo gaaraya afar kun ay u joogaan danaha maraykanka iyagoo caloosheed u shaqaystayaal ah walow ay dhanka kala joogaan kuwa danaha dowladdooda matalaya oo aan wadan shaarka duulaan ee atmis shir ayaa magaalada muqdisho uga furmay madaxda dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah kuwa maamul goboleedyada ah kuwaas oo kala shakisan faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedanaya maxamed ciise cali hogaamiyaha maamulka puntland ayaa ka baaqsaday shir ka furmay magaalada muqdisho oo ay ku wada xaajoonayaan xasan sheekh iyo maamul goboleedyada shirkan oo looga hadlayo madmadowga ka dhex jira labada dhinac amniga iyo arrimaha doorashooyinka ayaa waxaa soo xaadiray xasan sheekh xamse oo ah ra-iisul wasaarihiisa madaali guddoomiyaha banaadir guudlaawe lafta gareen qorqoor iyo axmed madoobe hogaamiyaasha hirshabeelle galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland afhayeenka madaxtooyada oo si horodhaca ugu warbixiyey shirka ayaa sheegay in arrimo muhiim ah ay dhinacyada ka wada hadli doonaan markuu shir ka dhammaadana warmurtiyeed laga soo saari doono hogaamiyaasha shiraya ayaa waxaa ka dhexeeya khilaafyo qaarkood muuqda iyo xurguf hoose waxaana arrinkaasi caddeyn u ah in hogaamiyaha koonfur galbeed lafta gareen uu horey u soo kaxaystay ciidamo ilaaliya halkii uu jiifan jiray madaxtooyada muqdisho ama hoteelada ku dhow waxa uu jiifsaday xerada xalane oo ah taliska shisheeye axmed madoobe oo arrimo la xidhiira dhaqaalaha iyo xilaalka ay isku hayaan xasan sheekh ayaa la sheegayaa inuu wax badan tabanayo shirkana waa la xakameeyey oo warbaahinta looma fasaxin maanta si ay u dubtaan hadallada horodhaca ama ay u wareysanayaan dhinacyada maqnaasha hogaamiyaha maamulka puntland ee shirka ayaa saameyn xooggan ku yeelan doona qodobada is-afgaradka ah ee gunaanadka ay soo saaraan xubnaha waa haddii ay isfahmaan dadka odoroosa shirka xasan sheekh iyo madaxda maamul goboleedyada waxay aaminsan yihiin inay wax natiijo ah ka soo bixi doonin iyagoo u sababeynaya maamul goboleedyada oo ay saamayn ku leedahay etoobiya shirkana la yimid ajandayaal ay u soo yeerisay xukuumadda adis ababa dowladaha etoobiya iyo eritreya ayaa hawada isku mariyey eedeymo la xiriira xasuuq ka dhacay gudaha waddanka etoobiya faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya khaalid maxamed axmed taliyaha ciidamada etoobiya jenaraal barhanu juulu ayaa waraysi uu bixiyey maalinkii shalay ku shaaciyey eedeymo waaweyn oo ka dhan ah eritreya dowladda eritreya ciidamadeeda jooga etoobiya gaar ahaan waqooyiga tigree ayaa waxa uu ku eedeeyey in dhulkaasi ay ka geysteen gumaad iyo tacdiyo foolxun taliyaha ayaa meesha ka saaray in ciidamadooda ay ku lug leeyihiin xasuuqa iyo kufsi wadareedka ka dhacay gobolka tigree waraysiga ayaa waxa uu ku sheegay in doorkooda uu ahaa inay la dagaalamaan oo keliya ciidamada t b l f balse kuwa xasuuqa geystay ay yihiin ciidamada eritreya hadalka taliyaha ciidanka etoobiya ayaa ku soo aaday iyadoo xildhibaano ka tirsan aqalka sare ee maraykanka ee eedeymo kuwan la mid ah u soo jeediyeen ciidamada eritreya sidoo kale dowladda eritreya ayaa iska fogaysay eedeymaha waxayna ku tilmaamtay kuwa dana gaar ah laga leeyahay war-saxaafadeed ee soo saartay wasaaradda warfaafinta xukuumadda asmara ayaa lagu sheegay in eritreya aysan marnabo ogolaanaynin in lagu been abuurto warka ka soo baxay xildhibaanada maraykanka iyo taliyaha ciidamada etoobiya waxay ku tilmaameen mid la doonaya in sumcadda looga dilo eritreya dowladda eritreya iyo etoobiya oo si wada jir ah ula dagaalamaya tigree ayaa kala fogaaday markii etoobiya ay heshiis la gashay t b l f beel ka mid a qabiilka sidee ayaa nabadoon cusub ku dooratay deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee gadow kadib munaasabad ballaaran oo halkaas ka dhacday warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya muxsin xasan xaaji cabdulaahi xaflad ballaaran oo dhowaan ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee gado ayay beesha maxamed amaareer oo ka mid ah beelweynta side ku doorteen nabadoon cusub oo beesha ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka xafladda ay beesha ku dooranaysay nabadoonka ayaa waxaa ka horreeyey dooro toban maalmood socotay islamarkaana ay barbar socdeen shirar ay ku arrinsanaysay beesha madasha ay ka dhacday xafladda lagu dooranayay nabadoonka ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta sare ee wilaayada islaamiga ah ee gado iyo martisharaf aad u tiro badan ugu horrayn waxaa madasha laga akhriyey bayaan ay soo saartay beesha maxamed amaareer oo ah beesha xafladdan caleemasaarka ah qabsatay beeshu waxay ka soo horjoodaa heshiisyada iibinta dhulka badda oo ay wadaan maamulada cadowga uu ka dhisay soomaaliya beeshu waxay ugu baaqaysaa guud ahaan muslimiinta gaar ahaan beesha meel walba oo ay degan tahay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo difaaceeda ugu dambayn beeshu waxay mahadcelin u jeedinaysaa allah mahadda allah kadib sidoo kale waxay u mahad celinaysaa walaalaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan wilaayada islaamiga ee gedo sidoo kale beesho waxay u mahad celinaysaa martisharafka kala duwan ee ka soo qaybgalay shirka iyo xalfadan taariikhiga saxiixayaasha bayaanka lamber kow suldaan daahir cali cusmaan labo nabadoon cabdulaahi aadan cabdisamed saddex nabadoon nuuro cali nuur namber afar nabadoon xaaji axmed xasan maxamed nabadoon aadan nabadoon qaasim guuleed cumar nabadoon saacid jaamac maxamed nabadoon nuurow ibraahim cismaan nabadoon guuleed cismaan cali nabadoon maxamuud diini xirsi nabadoon cabdi warsamo samad nabadoon axmed cabdulaahi ciise nabadoon guuleed daa'uud xirsi wabilaahi towfiiq intaasi kadib xubnihii goobta ka hadlay waxaa ka mid ah nabadoon cabdulaahi aadan cabdi oo ah nabadoonkii hore ee beesha maxamed amaareer isagoona sheegay in uu mas-uuliyaddii uu beesha u hayay si kaliya laab ah oogu wareejiyey nabadoonka cusub bismi illaah alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa amuri dunya wadiin wsala allahu calaa sayidina nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad iskale mar kasta ilaahay subxaana watacaala mahaddiisa inaan ku sugnaanaan mudannahay walayaal ilaahay baa ku mahadsan aad iyo aad buu ilaahay subxaana watacaala u mahadsan yahay meeshaan anigoo ah nabadoonkii hore waxaan in cadaynaya inaan ku wareejiyey daahir cali cismaan oo suldaanka beesha oo cusub mas-uuliyiinta kasoo qaybgalayaasha mati sharafka sharafta leh walaayada oo waaligeena gobolka u horeeyo waxaan rabnaa ninkaas aan saxada keennay in nalala qaadaan rabnaa nalala soo dhoweeyaan rabnaa waxaan ku doorannay inuu beesha ku hogaamiyo shareecada islaamka kitaabka ilaahay subxaana watacala inuu ku hogaamiyo yaan u doorannay waa isku raacsannahay waa isku waafaqsannahay anigu saasa maxaan ku rahdaa de xilkii ugu wareejiyey anigoo maxaan ku rahaa raalli iyo muwaax ku ah yaa waxaan in cadaynaya inaan walaalkaas ku wareejiyey daahir cali cismaan xilkaan u hayay beesha maxaad amaar asagana waana la shaqaynaynaa garbihiisaan nahay imas sidoo kale intii ay xafladda socotay waxaa cudbaahiyaha ka hor hadlay nabadoon daahir cali cusmaan oo ah nabadoonka cusub ee ay ku caana shubtay beesha maxamed amaareer intaa kadib waad arkaysaan anuu nin dhallinyaraa nahay waxaana i dooratay beeshayda anigoon musharax ahayn waxayna igu dooratay inaan ku xukumo kitaabka ilaahay warsoo kitaabka ilaahay inaan inku xukumo diyaar uma tihiin allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar waxaan codsanayaa dadka islaamka oo meesha jooga inuusan ilaahay igu ceebayn xilkan inay ii duceeyaan intaa kadib waxaan ballan qaadayaa hadduu ilaahay idmo in aan ku dhaqo beesha maxamed amaareere kitaabka ilaahay sunnada aana ku dadaalo midnimadeeda taasoo isaga kaashata cadowga ilaahay waxaa kaloon haddana ballan qaadayaa haddii ilaahay qadaro inaan daris wanaagga ka shaqeey waxaa kaleetoon ballan qaadayaa haddii ilaahay qadara inaan jihaadka ilaahay u istaago aniga iyo beeshallaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar gabagabada madasha waxaa xafladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona bogaadiyey nabadoonka cusub ee la doortay dhanka kalena waxa uu ummadda ugu baaqay in ay u hubqaado sidii ay u difaacan lahayd diinteeda iyo dalkeeda inaannu u kala haraynano ballanna maanta waan unugu soo duulay meel aan ku gabanana ma jirto macnaha meelaan ku gabanna ma jirto waana la hayaa cadow aan ugu soo duulay hadda markaad fiiriso meesha aan ku noolnahay halkaa markaad fiirisan etoobiya kaa xigta halkaana waxaa kaa xiga kenya laba cadow dhexdooda ku jirta soo ma cidda marka maanta la raba kitaabka ilahi u nusraayaan waa adinka insha allahu tacala waxaanu rajaynaynaa beeshu sida looga bartaye khayriga insha allahu tacaala inuu wadaadkaa furu noqon doonaan rajaynayna insha allahu tacaala oo waxaa weeye saaxo ka mid a saaxooyinka la dhihi doono waxaa furay saaxadan reer wagar dhacaa furay aan rajaynayna insha allahu tacala inay soo bixi doono intaa kadib insha allahu tacaala haddii la yidhi shareecaan ku hogaaminaya shareecada maxay u bahanta wax lagu difaac soo maahan ana insha allahu tacaala waxaan hortiina ku wareejina oo siinayaa naqiibkaas qorigii lagu difaacayey shareecada islaamka nabadoonka waxaan qorigaas ugu wareejinaynaa naftiisa inuu ku difaacdo maalkiisa inuu ku difaaco cadowga shareecada islaamka ummadda uu shalay waxaa weye harsoodka uu noqday inuu ku ilaaliya ugu dhiibayna insha allahu tacala waxaa kaloon u dhiibaynaa naqiibka maxaa la dhihi jiray raayadii laa ilaaha ila allahu maxamed rasuul ay ku qoreen allahu akbar kitaabkii qur-aanka waan ku wareejinay qorigii booshkii waan ku wareejinay raayadiina waan ku wareejinay intaas marka insha allahu tacaala waa intii wadaadka aan ku wareejinay waxaan isu daarimaynaa asabru walmusaabara inaan isu sabarno tacaala waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo midkii annagana shareecada ilaahay ummadda ku maamulo ilaahayna nugu anfacaan rajaynayna insha allahu tacaala kulankeenina maanta intaas ayuu kuu gabagaboobay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa beesha inuu ilaahay beel mid barbarkaysa ka dhigo mid ilaahay diintiisa dufacda ilaahay inuu ka dhigo dhallinyaro fara badan oo waxaa waye diinta ilaahay dufacda inuu ilaahay ka soo saaro maalkooda cimrigooda iyo waxaa weeye sharafkooda ilaahay inuu barakeeno waan rajaynayna tabaaraka wa tacaala intaasaan ku soo gabagabaysanayna waa aakhira dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimiinta ah islamarkaana hoos harsada harka shareecada islaamka ayaa had iyo goor ka arrinsada arrimaha muhiimka u ah si ay u taabagasho midnimada dhexdooda ah dhanka kalena hal dhinac ooga soo wada jeestaan hagardaamooyinka ka dhanka ah diinkooda iyo jiritaankooda ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa sheegay in xukuumaddiisa aanay gaaren hiegsigiisa iyo halkii la rabay xilli asaga iyo xasan sheekh laba sano ka hor ay sheegayeen inay wax walba qabanayaan maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ninka lagu magacaabo xamse cabdibare oo goob madal ah oo ay soo buuxdhaafiyeen laamaha kala duwan ee dowladda federaalka sida xildhibaanada saraakiil ciidan iyo xubno kale xamse ayaa si aan kale exleexad lahayn u sheegay oo farta u goday marar badan madaxda dowladda federaalka ay dadayaan daaha ka rogay isagoona sheegay in dowladdiisu aysan ahayn dowladdii bulshada u baahneed sida uu hadalka u dhigay xamse cabdibare waxa uu tusaale cad u soo qaatay dowlad khufacaysa oo xanuun daran la daaloodhacaysa isagoo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in askariga dowladda federaalka ee aflagaadaynaya bulshada dhaqan xumana la imaanayo ay ka dhigan tahay in dowladdunu ay dhaqan xun tahay maadaama sidaa uu carabka ku dhuftay uu ka turjumayo askarigan dowladda federaalka waxa aan ku sugannahay marka nooca aan ku sugannahay oo qufaca iyo xanuunka ah noocaas ma aha noocii caafimaadka qabay inaan ku kalso noocaas ma doonayn waxaan rabnaa meeshaa aan joogno iyo noocaan nahay qofka ku kalsoon ee soomaaliga ah ee raba dowladnimadu say hadda tahay inay ahaato qofkaasi ma doonaayo in waddankan uu dhaqaaqo ma rabo waa in aad ka biyo diiddo noocaan hadda nahay qof kasta oo soomaaliya oo ku kalsoon noocaan hadda nahay inay tahay the best wallaahi meeshii u ficneedaan maraynaa qofkaas meel uma socdo waa fadhid inuu meel gaarana ma rabo aragtina ma laha meel u socdana ma laha maxaa jira markaad fiirisood qiimayso intaynaan waalan ka horsaanahayn oo hadda soo rartood maanta soo dejiso waad garan kartaa dadku sida la isu bedelay iyo meesha la maraayo iyo halka la maraayo marka micnaheedu ma aha in aynu wax kastoonu yabyabannay hadda inaan fiicannahay ma aha maynaan gaarin wixii fiicnaa kuma dhowin haddii uu askarigu dadka caayo haddii uu askarigu naxariis darro kula dhaqmo dadka haddii askarigu ama booliisku askariga booliiska ahay uu dhaqan xumo la yimaado dowladdu way dhaqan xun tahay dowladdu dadka caydaa dowladdu way naxariis daran tahay dowladdu wataa asagaa dowladdii ah si kastaba ahaatee dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ra-iisul wasaarahan uu ka yahay xamse cabdibare ayaa muddo xileedkooda u harsan sanad iyo bilooyin iyadoona intii ay xilka hayeen ay soo baxeen mucaarado aad u fara badan kuwaas oo doonaya sidii ay u dhicisin lahaayeen dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud waxayna marar badan mas-uuliyiinta sheegeen in dowladdan ay tahay mid fashilantay oo howlgab ah sidii la rabayna aysan noqon waa sida ay hadalka u dhigayaan madaxadda xilalkahaysa dowladda federaalk iyo kuwo horey xilaal uga soo qabtay warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan saraakiil tuhmanayaal ah ayaa waddanka iiraan loogu xiray dilka hogaamiyihii shiiciga ahaa ee ururka la baxay xisbullah xukuumadda shiicada ah iiraan oo la aaminsan yahay in yuhuudda ay dhexgal ballaaran ku leedahay ayaa waxaa waddankeeda lagu xiray xubno ka tirsan ilaalada kacaanka oo loo malaynayo inay ku lug leeyihiin dilka hogaamiye xasan oo lagu dilay waddanka lubnaan iiraan waxaa ka socda baaritaan xoog leh oo la sheegay in lagu ogaanayo xiriirka ka dhexeeya xubnaha kacaanka iiraan iyo yuhuudda waxaana si gaara isha loogu hayaa xubnaha qoysaskoodu ay degan yihiin meel ka baxsan iiraan iyo kuwa u safray waddanka lubnaan mid ka mid a dadka la xiray ee ka tirsan saraakiisha kacaanka iiraan ayaa la sheegay inuu ku howlanaa raadinta xogta xasan nasrallah ka hor inta aan la dilin wuxuuna aad isugu howlayay halka uu joogo isla wakhtigaas warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa